duhur wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweynna warka duhur
madaxweynihii puntland siciid cabdulaahi deni oo mar kale ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee maamulkaas guuleeda saalax oo noqday musharaxa keliya ee wareega ugu dambeeya la tegay siciid cabdulaahi deni oo ku guuleystay xilka madaxweynaha maamulka puntland dowladda federaalka ee soomaaliya oo caddaysay mowdan guusha siciid cabdulaahi deni uu ka gaaray doorashadii maanta ee garowe siyaasiyiin siyaasiyiin madaxweyne siyaasiyiin iyo madaxweynayaal hore oo hambalyo u diray siciid cabdulaahi deni oo noqday madaxweynaha toddobaad ee maamulka puntland madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdii uu hogaaminayana waxa uu ambabaxeen dalka eritrea macalimiinta gobolka banaadir iyo galmudug oo fariin u diray labada dhinac xilli cayaar adag galabtay ka dhici doonto istaadiyo muqdisho qodobadaas iyo kuwo kale ayaaad ku dhagaysan doontaan wararkeena duhurnimo ee maanta soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris duhur wanaagsan waxaad hesheen dulmarka wararkeena duhurnimo cabdinaasir cadaala ayaa warka soo saaray ee kusoo dhawaada warkii oo dhan
aynu ku bilownay siciid cabdulaahi deni ayaa waxaa mar kale uu ku guuleystay xilka madaxweynenimo ee maamulka puntland kadib doorasho maantay ka dhacday magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu helay cod aqlabiyad leh isagoo ka guuleystay koob iyo toban musharaxa oo kula tartamaya xilka madaxweynaha maamul goboleedka puntland guddiga doorashada maamulka puntland ayaa ku dhawaaqay natiijada saxda ah ee kasoo baxday doorashadii maantay ka dhacday magaalada garowe oo isa soo gaareen wareegga ugu dambeeya siciid cabdulaahi deni iyo murashax kale oo la tartamayo lagu magacaabo oo guuleeda saalaxa bare
bismillaahi raxmaan raxiim waxaa noo fadhinay doorashadii madaxweynaha dowladda puntland wareegii ugu dambeeyey ee doorashada waxaa goraha fadhiyey lixdan iyo lix mudane oo dhammaan xubnaha goraha wakiilada ah waxaa si saxa u eedeeyey isla lixdan iyo lix mudane cod xumaada ma jirin wareegga kama dhammaystaara doorashada madaxweynaha dowladda puntland waxaa ku tartamayey doctor guleed saalax bare iyo siciid cabdulaahi deni doctor guleed saalax bare wuxuu helay labaatan iyo kow cod siciid cabdulaahi deni wuxuu helay afartan iyo shan cod sidaas daraaddeed waxaa halkan kaga dhawaaqayaa in jagada madaxweynaha dowladda puntland ee shanta sano oo soo socota uu ku guulaystay siciid cabdulaahi deni
dhanka kalena dhanka kalena musharaxa kale ee la tartamayay siciid cabdulaahi deni ee lasoo gaaray wareegga ugu dambeeya guuleeda saalax bare ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay halkaasi isaguo u hambaliyey madaxweynaha ka guuleystay siciid cabdulaahi deni akhyaarta halkan iskugu timi oo ugu horeeyo madaxweynaha hadda la doortay siciid cabdulaahi deni gudoomiyaha golaha wakiilada iyo ku-xigeenadiisa dhammaan mudanayaasha golaha wakiilada marti sharafta asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu marka koowaad waxaan u hambalyaynayaa madaxweynaha marka kale la doortay ee siciid cabdulaahi deni anuu ilaahay uga baryaya inuu u fududeeyo xilka waa kale aragti duwanayn laakiin guusha ciddii qaadata in lagula sharab istaago ayay mudan tahay waxaan idiin ballan qaadayaa wax allaale iyo wixii aan awoodo anoo aan xil ka rabin xoolo ka rabin inaan la garab istaagi doono walaal siciid cabdulaahi deni waxayna ka badan inaan wada guulaysanno ilaah waxaan ka rajaynaya inaan wada guulaysanno puntland oo qurux badan dadkeedoo qurux badan nabadgelyo ah barwaaqo ah dhammaanteena aynu isku garab istaagno midnimo aan muujinno wadajirna aan muujinno hadduu ilaah yidhaahdo kaambeynka waa dhammaaday ololaha waa dhammaaday shaqaynu shaqaynu gelaynaa hadduu ilaahay idmo
sidoo kale waxaa halkaasi lagu dhaariyey madaxweynaha dowlada goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo noqday eh, madaxweynaha madaxweynaha toddobaad ee maamulkaasi puntland sidoo kalena siciid deni ayaa noqday mas-uulkii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee madaxweyne ah kuna soo noqda amase mar kale ku guuleysta isagoo xilka haya
سير ميكروفون سي هذا
mudane madaxweyne saciid cabdulaahi deni maanta waxay taariikhdu tahay sideedii janwari laba kun labaatan iyo afar waxaa maxkamadda sare ee dowladda puntland kuu dhaarinaysaa xilka madaxweynaha dowladda puntland soomaaliya waxaana kugu dhaarinaysaa maxkamaddu kitaabka ilaahay waxaadna maraysaa dhaarta dastuuriga ah ee ku cad qodobka boqol soddon iyo labada dastuurka ee dowladda puntland mudane madaxweyne kitaabka gacanta saar waad meela dabaarinaysaa hadaalad waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan ku dhaqmo diinta islaamka inaan ku dhaqmo diinta islaamka dastuurka dalka puntland iyo qawaaniinta sabuuro dastuurka dalka puntland iyo qawaaniintiisa dhowro xilka laga dheeray daacadnimo u guto xilka laga dhiibay daacadnimo u guto dalka iyo dadkiisana lilaahi ugu adeego dalka iyo dadkiisana lilaahi ugu adeego allah kusnabayo wabilaahi towfiiq
dhaarinta kadib madaxweynaha la doortay ee puntland siciid cabdulaahi deni ayaa halkaasi ka hadlay waxaana uu sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay siyaasadiisa amase uu la iman doono siyaasad cusub wixii horey u dhacana laga tago amase ay ka tagaan dhammaan dhinacyada ay isku hayaan siyaasadda
بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها قولها وكيلها قدومي كحييندا مشرحينتي ولا لهاي أهيد ودم بي برقولات ووريقي ودم يعني كسوة هالني اسم ماذا دقنكا مرتي شرفتك لأي جوكتا قرصوركا dhammaan inta halka fadhida golaha wakiilada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa ilaahay mahaddiisa inay noogu dhammaatay doorashadii si nabad ah oo guul ah waxaan dhammaan dadka reer puntland iyo dharka- dadka soomaaliyeed baa halka uga dirayaa inaan ilaahay ka cabsanno wixii tegay ilowno beej cusub furanno nabadgelyada ka wada shaqayno horumar ka wada shaqayno midnimada ka shaqayno hadalkayga intaasaan kusoo gebagabaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waa u hambalyeynaya ummadda reer puntland wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ugu dambeyntii dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa madaxweynaha la doortay ee maamulka puntland u hambalyeysay waxaana qoraal lagu baahiyey warbaahinta dowladda lagu hambaliyeeyey madaxweynaha guuleystay ee maamulkaasi saciid cabdulaahi deni sidoo kalena mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda ee u hambeliyey waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo bartiisa facebooka ah soo dhigay qoraal ugu hambeliyey madaxweynaha guuleystay siciid cabdulaahi deni sidoo kale madaxweynayaashii hore siyaasiyiin iyo weliba madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa hambalyo u diray ah, siciid cabdulaahi deni madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo sidoo kale madaxweynihii waa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta hambalyada u diray iyadoo sidoo kalena dhammaan madaxda dowlada goboleedyada ay hambalyo u direen madaxweynaha guuleystay ee maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo noqday madaxweynihii toddobaad ee maamulkaasi puntland sidoo kalena taariikh cusub ka sameeyey bogga siyaasadda soomaaliya kadib markii isagoo madaxweyne ah oo mar kale ku guuleystay xilka madaxweynenimo ee maamulka puntland
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa u anbabaxay magaalada casmara ee dalka eritrea safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ku wehelinaya xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka iyo saraakiil ciidan waxaana la filayaa in markaasi ay gaaraan magaalada casmare ee dalka eritrea uu kulamo la qaadan doono dhigiisa dalka eritrea asias afwerki madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay inuu casuumaad ka helay madaxweynaha dalka eritrea asias afwerki waxaana labada mas-uul ay ka wada hadli doonaan xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka iyo xiriirka labada dowladood eritrea waxa ay soomaaliya u tababartay ciidamo fara badan oo tobanaan kun ah waxaana dowladihii isaga dambeeyey dalka ay la ahayd saaxiib iyo garab dhow oo dhinaca ciidamada ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu kala hadli doonaa madaxweynaha dalka eritrea siyas afwerki sidii la ysaga kaashan lahaa dhammaystirka howlgallada ka dhanka ah al-shabaab
dhanka kalena jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka mareykanka gaar ahaan magaalada minnesota ayaa waxa ay si adag kaga hadleen damaca etoobiya eeay ku dooneyso badda soomaaliya jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada minnesota ee dalka mareykanka kana soo jeeda gobolka owdal ayaa waxa ay soo saareen war murtiyeed ah kaasi oo ay si adag kaga hadleen damaca etoobiya ay ku dooneyso badda soomaaliya iyadoo dhowaan heshiisa ay wadagaleen ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha maamulka somalilan muuse biix cabdi ee lagu siixay heshiisa badda saylac ku salaysan kaasi oo konton sano lagu siin doono etoobiya balse jaaliyadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka kasoo jeeda gobolka owdal ayaa waxaa arrintaasi ay kaga horyimaadeen si adag
bismillahi raxmaan raxiim halkan waxaan ka akhrinayaa communikeygii ka soo baxay shirka ay iskugu yimaadeen dhammaan bulshada reer awdal ee degan gobolka minnesota communikeygaasi marka ugu horeysa af soomaali baan ku akhrinayaa marka labaadna af english qodobka koowaad xeebta gobolka awdal in ayna iib ahayn ayaanu halkan ku caddaynaynaa ayna tahay hanti dhaxal ka dhexeeya ummadda soomaaliyeed laba shirkani waxa uu caddaynayaa inayna awood iyo ruqsad u haysan bixinta beri iyo bad soomaali soomaaliyeed maamul gaar ah saddex waxaan ka codsanaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay la garab istaagaan taageero iyo hiil qaran ummadda degan gobolka awdal afar waxaan taageero la garab taaganahay bulshada reer boorama iyo lughaya ee muujisay dareenkooda maanta shan waxaan u mahad celinaynaa bulshada soomaaliyeed ee ka dhiidhisay damaca lagu doonayay baddeena in lagu wareejiyo etoobiya lix waxaan ku ammaanaynaa wakiilada shacabka soomaaliyeed ee golaha shacabka iyo aqalka sare doorka doorka ay doorka taariikhiga ah ee ay ka qaateen difaaca dhaxalka jiilasha soomaaliyeed iyo madax banaanida dalka toddoba waxaan ku adkaynaynaa ururada caalamiga iyo kuwa gobolka sida east african community egad carab league united nation iyo ciddii danaynaysa nabadgelyo darada ay damaca etoobiya iyo heshiiska ay la gashay maamulka somalilan uu keeni karo wabilah towfiiq
macalimiinta gobolka banaadir xulalkooda iyo sidoo kale xulka galmudug ayaa fariin u diray taageerayaasha labada dhinac xilli ciyaar adag ay galabta ka dhici doonto gigada ciyaaraha ee stadium muqdisho tuulada isboortiga waxaa ku sugan qaar ka mid a wariyaasha bahda dalsan waxaana macalimiinta qaar oo la hadlay dalsan ay sheegeen in dhinacba dhinaca kale uu rajo xoog la muujinayo bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa halkan inaan kala dardaarmo dhammaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa diyaar ku ah inay usoo daawasho tagaan ciyaarta adag ee galmudug iyo dhexmar doonta xulka kubadda cagta gobolka banaadir runtii waxaan rabnaa inaan mar labaad kaga mahad celiyo maadaama waqtigiin quruxda badan la usoo horeediin si ciyaartaas xamaasadda la u taageertiin een, hadalka muhiimadiisana waxay tahay in aysan garooskan garoonkaas ka dhicin wax la yidhaha qalalaaso haddaad tahay taageero galmudug iyo haddaad tahay taageero gobolka banaadir iyo haddaad tahayba qof usoo daawasho tegay ciyaartaas quruxda badan leh muhiimadda ugu weyn wax kale maahan gobolka banaadir wuu guuleysan karaa galmudug way guuleysan kartaa ciyaarta barajo ku dhammaan kartaa laakiin wax walba waxaa nooga qiimo badan badbaadadaada iyo sida garoonkaas adoo caafimaad qaba uga soo laabo lahayd wiil soomaaliyeed gabar soomaaliyeed oo dhib- wax dhiba naga gaaro wax nooga xun ma lahan een, ciyaar waa gelin dambe ama ciyaartan waa isku imaan karaan gobolka banaadir finaal ama samafiinaal waxaan rajeynaa dhammaan shacabka kasoo qaybgeli doona tartankan adag in ayagooda
Een, aniga gaar ahaan een, taageeraha een, xulka kubadda cagta gobolka banaadir aad bay u mahadsan yihiin sidai aynu garab taagihiin mar walbo waxaan re- waxaan leeyahay insha allah niyadiina dejiya waad guuleysanaysiin sidaa rabtiina waa helaysaan waxaan idinka codsanaa waxaa la idin yahay marti een, waxaan rabaa martidina inaad doortaan adinka niyadiina dejiya insha allah guusha waxaad ku heli kartaan inaad si toos oo dhiirigelin ah aad kooxda u taageertaan hadduu ilaahina gaarsiiyo taageerihiina waxaad waxaad tihiin boqolkiiba boqol waadna sharafsantihiin ilaahayna ha idin sharfa insha allah guuleysta idin lahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
codkaasina waxaa u dambeeyey warbixintii uu inoo akhrinayay waryaheena uu karday waxaa kuna saabsaneed fariinta ay direen macalimiinta labada dhinac ee maamulada gobolka banaadir iyo sidoo kale galmudug iyadoo ay xusud mudan tahay in cayaar adag galabtay ee garoonka istaadio muqdisho ku dhex mari doonto maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale maamulka gobolka waa maamulka galmudug guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaynu kusoo gabaynaa warka duhureed kala socoteen raadiyaha dalsan ciddii wararkaygu seegaana waxa ay dib kaga heli karaan barahaynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hobsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel